website-ka lagu magacaabo IJC News ayaa waxa uu daabacay warbixin tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay isku diyaarinayso inay la wareegto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dalkana ay ka hirgeliso nidaam islaami ah oo ku dhaqma shareecada Islaamka warbixinta ayaa tilmaamaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso xiisadda siyaasadeed ee lugaha kula jirto dowladda federaalka iyo xitaa xaaladda cakiran ee magaalada muqdisho ayna doonaysa in waayada ina soo aadan ay gudaha u gasho magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya webka warbixintan qoray ayaa tilmaamaya in ciidamo kumanaan askari ah oo ay ka mid yihiin kuwa sida gaarka ah u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin duleedyada magaalada muqdisho ayna sugayaan awaamirta kama dambaysta ah ay ku gali lahaayeen magaalada muqdisho warbixinta ayaa sheegtay inay soo xiganayso ilo sirdoon oo ka tirsan maraykanka iyo dowladda federaalka ayna isku raaceen in xogaha sirdoon ee ay heleen muujinayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay la wareegto magaalada muqdisho warbixintu waxa ay ku waramaysaa in magaalooyin muhiim u ahaa amniga magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo ka kala tirsan gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay horay ula soo wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tani ayaana ka dhigaysa mid waqti uun ku xihan in dagaalka uu ka shanqaro gudaha caasimadda iyo duleedyadeeda xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wado dardar dagaal ayna la wareegtay dhul muhiim ah ayay warbixintu tilmaamaysaa in xasan sheekh maxamuud uu ku mashquulsan yahay heshiisya dibadeed oo uu la galayo dalalka qaarkood halka uu sii xumaanayo xiriirka uu la leeyahay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta warbixintu waxa ay soo hadal qaaday weeraradii waaweynaa ee waayadii dambe ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida qaraxii lagu weeraray kolayadii xasan sheekh maxamuud duqaymihii lagu garaacay xerada xalane iyo weeraradii cagmarinta ahaa ee ka dhacay sabiid iyo owdhigle waayadii u dambeeyey waxaa si aad ah isu soo tarayay warbixinnada iyo taqaariirta ay qorayaan warbaahinnada noocyadooda kala duwan kuwaas oo tilmaamaya in isbeddel laga filanayo soomaaliya ayna suuragal tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegto dalka